gureed markii roobab xoog badan ku qubdanga magaalada dhuusmareeb islamarkaana daadadka biyo fadhiidanga gudaha magaalada iyoona bulshooyinta ku noola magaalada dhuusmareeb caasimada maamulka galmuduga iyo weliba lankadigay saameynta caafimaad daro ee ku kooyi korta fatahaada roobabka doctor maxamed cabdulaahi oo kumid ee dhaqaatiirta magaalada dhuusmareeba iyo ku hadalay saameynta caafimaad daro ee ku dhala korta biyo jididka fadhiidayanga wax badanaa ka dhalan kara baa ka imaan kara oo sida hadda aan aragnay isbitaalka yimaado badan bukaano badan waa jiraan so markaasoo kale waxa ugu badanoo hadda ka dhasha waxa waaye waxyaabahan oo cuduradan oo ku dhasha biyaha ka dhasha sida shubanka oo kale shuban biyoodka waxa loo yaqaano kaneecada oo kale kolera oo kale waxa la dhahaa jira laakiin hadda inkastoo na arag kolera laakiin waxaa jira kiisas badan oo acutotary diarrhea oo ka imaada xaafadaha kala duwan ee magaalka isbitaalka yimaada waxa ugu badan oo ka dhalanaya marka waxa waaye waqtiga hadda lagu jiro oo kuleelahaas awgiis iyo haddana meesha cimiladu isbedeshay oo biyahaas iyo waxaas meesha fariistay oo stagnanty waterkaas waxaa ka dhasha waxa waaye oo kaneecadu inay ku dhalato cuduradaas kale oo shuban biyoodka iyo waxaas ay ka dilaacaan ugu badan caafimaadka markii dhankiisa la fiirsho iyo si kale aysan ugu fiicnayn deegaanka markii caafimaadkiisa la fiirsho biyo haddii meesha wasaqdaas iyo waxaas contamination badana ka dhalanaya waxa waaye hadhowtii waxaa gudbayaan marka transmissionkuduna waa badana waterborne diseaseska waxyaabahaas la yidhaah so waxa ugu badan laakiin waxaa ka dhalanaya khatarta caafimaadka dhankaas oo si loo yareeyo khatartaas waxa waaye horta in loo wacyigeliyo bulshada khatarta ka dhalan karta wixii ay sameyn karaan yacni markaas ayaga ay ugu hodaan karaan kooda ah sameyn karaan haddii yacni ay ka dhalato khatar caafimaad oo kale wixii oo shuban waxaas ay ka dhashaan meesha oo lima ay la kulmaan si ay yacni ay u daaweyn lahayn haddii wixii oo ka baxsan yacni karaankooda oo se qofku waduu xaalad fooqbaxo kale u galo istaalladii la xiriirshaan oo ay markaas keenaan isaalada la siiyo yacni ilmaha haddii oo ku yimaadaan shubankaasoo kale waxaas laga siiyo oo aris waxaas la siiyo zinkitab waxa la dhaho dhinaca kale madaxa faydhoorka maamulka dowladaha hoose magaalada dhuusmareeba shariifa fooda iyo sheeg-iya muhiim eta iyo bulshada magaalada dhuusmareeba si winyon ku taxtiranga saameynta caafimaad daro ee ku dhalada korta biyo jididka fadhiidayanga waxa weeye horta biyahan markay ay magaalada intii badan way ka baxeen laakiin meelaha ay ku hareen waxaan dad bulshada u soo jeedin lahayn ilmaha in laga celiyo meelaha ay ku hareenna oo xaafadaha dhexdooda ilaa moogtahay annagu maamul ahaan guri kasta ma istaagi karna moogtahay laakiin meelaha waaweyn oo harooyinka inaan kaloliinkii ku shubno oo aan siaan jeermis uga dhalanoo kanaaca uga kicin aan ku shubno yaan samaynaynaa laakiin bulshada waxaan ku wacyigelinaynaa ilmahana in laga celiyo meelaha godadka iyo meelaha biyuhu galeenoo berkadaha iyona kaloliin ay iskaga shubaan si aan kanaaca iyo cayayaan uga dhalan dadka biyobaneednada degan runtii bulshada dhuusamareeb waa nala shaqeeyaan hadda way fiican yihiin dadkuna way arkeen biyuhu dhibka ay leeyihiin iyo togaga la degay meelo badan oo togagahoo la furay way jiraan oo buundadaas hore waad aragtay ilaa waxaa laysku xiray tuulo oog marka dadka waxaan leenahay meelaha biyodegaa degan maalkiinana ha iska gelinina oo ha dhisanina waad aragteenoo hadda xaafadihii biyodega meelaha foorarka ah oo biyuhu mari jireen oo dhan degay hadda waa laga qaxay garabkaa looga guuro marka maalin kasta markii roob yimaad inaad inta meel buunda agteeda fadhiisato aad garabka uga guurto anfici maysa bulshada marka waxaan leenahay adinkuna naf ha ka dayninoo dhul ha ka raadinina meelaha biyomareenkaha togogada dadka inay ka waantoobaan uga digaynaa haddii alla yidhaahdo